garabka militari ee cisudiin alqasam ayaa ku dhawaaqay in hogaamiyihii garabkaasi abukhaalid maxamed dadiif iyo hogaamiyaal kale lagu dilay dagaalkii ugu dheeraa yuhuuddu kusoo qaadeen marinka khaza kaasuu soo gabagaboobay maalmo ka hor kelmad maqal iyo muuqaalo uu jeediyey abuu cubaydah oo afayeenka cisudiin alqasam ayaa lagu xaqiijiyey in maxamed dadayf marwaan ciisa waa ku-xigeenkiisa iyo saraakiishii hogaaminaysay liwaadka khaniyonis waqooyiga iyo bartamaha ay ka mid noqdeen hogaamiyaashii ay u horeen cisudiin alqasam dagaalka ay la galeen ciidamada yuhuudda abuu cubayda ayaa sheegay in khaatumad uu helay adayf iyo raggiisa ay aada ugu faraxsan yihiin dilkuna uu yahay waxay raga ku go'aan dhankooduna aanay marnaba gorgortan ka geli doonin halganay kaga soo horjeedaan yuhuudda gumeysiga ku hayso dhulka falastiin القائد محمد الضيف أبو خالد قائد هيئة أركان كتائب القسام والقائد الكبير الشهيد مروان عيسى أبو البراء نائب قائد أركان كتائب القسام فهذا ما يليق بقائدنا محمد الضيف أبو خالد الذي أرهق العدو منذ أكثر من ثلاثين سنة كيف بربكم لمحمد الضيف أن يذكر في التاريخ دون لقب الشهيد maxamed dadayf oo loogu kuniyeyey abuu khaalid ayaa dhashay sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo shantii wuxuuna ka soo jeedaa qoys falastiiniya oo ka mid ahaa dadkii dhulkooda laga soo barakiciyey sanadkii kun sagaal boqol afartan sideedii waxbarashada heerka iskuulka markii uu ka baxay ayuu ku biiray jamaacadda islaamiga ee khaza isagoona ka qalin jabiyey kuliyadda culumta waxaana uu muqaawamada falastiin ku biiray waqti hore oo ka mid ahaa noloshiisa sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii ayuu maxamed adayf galay xabsiga yuhuudda isagoo ku xirnaa lix iyo toban bilood oo xidhiir ah markii uu xorriyaddiisa helena wuxuu sii anbaqaaday halganka ka dhanka ah yuhuudda wuxuu ka mid ahaa asaasayaashii cisudiin alqasam iyo in daanta galbeed lagu baayiyey halganka hubaysan ee looga soo horjeeda yuhuudda isagoona hogaaminaya camaliyaadna furlimaa uu ka dhacay gudaha falastiin iyo daanta galbeed kuwaasoo lagu dilay tobannaan yuhuud ah mar kale sanadkii labada kun ayaa waxaa maxamed adayf gacanta ku dhigay maamulka falastiiniyiinta ee raamallah laakiin waxa uu suura gashay inuu ka soo baxsada xabsiga bilowgii kacdoonka alaqsa ka hor inta aanay yuhuudda ku guulaysan dilka adayf waxaa jira dhowr jaroo hore uu ka badbaadiyey hogaamiyahani duqiima ay la beegsadeen diyaaradaha yuhuudda waxaana sirdoonka yuhuudda oo kaashanaya kuwa maraykanka ay tobannaan sano oo xidhiidha ku raajoogeen maxamed adayf marka laga hadlayo weerarkii duufaanulaqsa ee dhacay toddobadii oktoobar labada kun saddex iyo labaatanka wuxuu maxamed adayf ahaa hogaamiyihii mas-uulka ka ahaa abaabulka iyo qorsheynta weerarkan isagoona tilmaamay in weerarkan lagu difaacaya masjidulaqsa loogana jawaabaya xadgudubyada yuhuudda oo ay ka mid tahay aflagaadiinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam faxariyun bina naxnu alcibaad almukhti'uun almuqasiruun an nalxaq birakbi almujaahidiina waan nakhuud bimaar aljihaad waan natlub almawta fi madaamihi linaxya xayaata alsucadaa fi aldunya wafi alakhira walinamsax gubaara thulli can jabiini ummatina
kadib iclaamiinta alqasaamin maxamed adayf iyo hogaankii sare ee cisudiin alqasaam lagu dilay dagaalka khaza waxaa baraha bulshada isqabsaday qoraallo tacsiye ah iyo dhiirigelinna ku socda reer falastiin iyadoona maxamed adayf lagu bogaadinayo kaalintii uu ka qaatay jabkii qaraara ay gaadhay yuhuudda